بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وتكمل ديه النفس في قطع اليدين والرجلين والانف والاذنين والعينين والجفون الاربعه ucur watakmulu waxaa kaamil noqonaya oo dhammaystirmaya diyatu nafsi nafta diyadeeda waxay ku dhammaystirmaysaa fii qaطci اlyadayni labada gacmood gooyntooda warijlayni iyo labada lugoodoo la gooyo walanfi iyo sankoo la jaro waاludunayni iyo labada dhagoodoo la gooyo waalcaynayni iyo labada indhoodoo la jaro ama la gooyo la rido wاljufuuni اlarbaca iyo afarta indhaha daboolaya oo la jaro aljufuun alarbaca il walba labay leedahay mid kore iyo mid hoose afar waay wallisaan iyo carabka washafatayni iyo labada faruuryo wadahaabi alkalaami iyo hadalka oo tago wadahaabi albasari iyo aragga oo tago wadahaabi samci iyo maqalka oo tago wadahaabi shami iyo urintoo tagto wadahaabi alcaqli iyo caqligaoo tago wadakari iyo dakarkoo tago walunsayayni iyo labada xiniyoodoo tago baaba'a sheikhu raximahullah meeshan wuxuu uga hadlayaa diyat alacdaa yacni xibnaha kala duwan ee ilaahay subxaana wa tacaala insaanka uu siiye diyadooda haddii la gooyo ama la jaro diyaat alacdaa keliya ma aha ee waxay iskugu jiraan diyaat alacdaa iyo diyaat lmanaafic waxyaaba manaafica oon acdaa ahayn ayaa jira shiiku labada qayboodba waa sheegay hadda acdaadiina waa sheegay manaaficdiina waa sheegay hadalka tegidiisa uu manfaco waay manfaco tagtay waa ee xibin tagtay ma qofkii afka waa ku yaallaa laakiin hadalkiyaa tegey ma hadlayo dhibaato loo geysta ama jug la gaarsiiye awgeed araggii ayaa tegey indhihu waa baaqi indhihii ma dhicin yacni indhaha een lama bixin gebi ahaantooda laakiin maxaa baaba'ay nuurkii araggii ayaa baaba'ay maqalkiina waa tegey laakiin maxaa baaqiya dhagihii waa baaqi idan manfacadiia meeshaas zuushay ee ximintii ma zuulin shamigii urinta urintu manfaco waayo laakiin sankii waa baaqi waxaana maqan qofkii inuu wax uriyaa ka maqan dhibaato loo geysta awgeed kadaalika caqliga oo zuuloo taga waxyaabahaasoo dhan waa dahaabulmanaafic waay waa diyaatulmanaafica laga hadlaya marka waxaa loo kala qaadayaa diyaat alacdaa iyo diyaat lmanaafic yacni acdaada diyadooda iyo manaaficda diyadooda markii lagu hormaro acdaada waxay sheegeen bacdu alculamaa qofka bani aadamka ah wuxuu leeyahay bay yidhaahdeen afartan iyo shan cudwi waxayna iskugu jiraan acdaadaasi mid jis jismiga bani aadamka waaxid ku ah oo aan ximin labaad lahayn iyo kuwo laba laba ka kooban iyo kuwa saddexa iyo kuwa afara intaba waa iskugu jiraan allisaan meeqo lisaanuu leeyahay insaanka waa lisaanun waaxid hadduu lisaankaasi baaba'o badiil miyaa jira ama mid u dhigma oo ximi jirki jirka insaanka ku yaalla ma jiro waa shay un waaxid waa qismiga yacni waaxidka ah haddii marka qofka carabkiisa la jaro ama la baabi'iyo ama sankii la gooyo sankuna waa waaxid ama dakarka laga jaro acdaadaasi xalxal xaba waayo fii fii jismi اlinsaan diyadu waa diya kaamila diya kaamila maxaa laga wadaa waa boqolkii neefe soo marnay waay wuxuu la mid yahay asagoo qofkaas dilay ayuu la mid yahay qofkii sanka ka jara qof ka gooya ama carabka ka gooya ama dakarka ka jara diyadiisu waa diya kaamila bilitifaaq culimmadu waa isku waafaqsan yihiin waxayna ku cileeyeen waxay yidhaahdeen idhaabu hada alcudw ka idhaabi الnafsi yacnii xibintaasoo la kaxeeyo o la zuuliyo waxay la mid tahay qofka naftiisaoo la zuuliyay la mid tahay sida qofka markuu qof dilo diya kaamila looga qaadayo boqol neef oo geela looga rabay ayuu haddii xibnahan mid ka mida uu zuuliyana boqol neef laga rabaa laakiin sankoo kale waxay yidhahdeen culammadu saddex qaybooduu ka kooban yahay alminkharaan oo ah labada duleel ee sanka iyo xaajiiska u dhaxeeya labadooda meeqa waaye waa saddex haddii maalan saddexdii qaybood ee sanku ka koobnaa qayb ka mida laga jaro labadii kalena ay baaqi tahay meeqaa laga rabaa hulusu diya laga rabaa haddii laba uu baaba'do laba hulusaa laga rabaa waa hulusaan haddii saddexduba ay baaba'dana waa diya kaamila oo sanka gebi ahaantii uu zuulo kadalika insaanka waxaa ka jir waxaa ka mida xibnooyinkiisa oo ilaahay siiye subxaana wa tacaala kuwa laba laba iskula socdo kaalcaynayn waاludunayn waاrijlayn waashafatayn labada faruuriyana waa sidoo kale waاthadyayn waاthanduwatayn الثadيين waa للمرأة الثanduwataynna waa للرaجuل iyo والأنثayeyn yaعnي labada xiniyo waay xibnaha laba labada iskula socdo haddii labadoodaba la wada gooyo waa diya kaamila laakiin haddii labada isla socota mid ka mida la gooyo waa نiصفu diya diyo barkeed waay hal gacan haddii laga jaro waa diyo barkeed haddii labada gacmood qofkan laga gooyo waa diya kaamila faruuryada laba xabo waayo haddii midda hoose la jaro waa nisfu diya haddii tan kore la jarona waa nisfu diya haddii labada la wada gooyona waa diya kaamila waa diyo dhammaystiran waay lugahana waa sidaas oo kale kadalika naasaha waa la mid haddii mid ka mida la gooyo waa nisfu diya haddii labada la wada jarona waa diya kaamila waa diyo dhammaystiran waay calaa kullin wixii laba laba iskula socda haddii midkood uu zuulo waa nisfu diya haddii labada la isla zuuliyana waa diya kaamila xibnaha laba labada iskula socda waxaa ka mid ah xibnaha bani aadamka kuwa afar afar iskula socda saddex saddexda waa sheegnayoo waa sankoo kaleo saddex qaybood ka kooban laakiin waxaa jira kuwa iskula socda afar sanku waa hal xabo markii dhan laga fiiriyo laakiin wuu qaybsami karaa markuu qaybsama meequu noqonayaa saddex qaybuu noqon karaa kuwa afar afarta iskula socda waa alajfaan alarbaca shiiku waa sheegay alajfaan alarbaca yacni waa daboolada indhaha ee afarta ah afarta isla socota haddii dhammaantood la wada baabi'iyo waa diya kaamila haddii mid ka mida la baabi'iyo waa rubcu diya haddii laba la baabi'iyo waa nisfu diya iyo laba iyo labay noqonaya labaa baaqi iyo labaa tagtay waa nisfu diya haddii saddex ka mida la baabi'iyo hal xabo uu haray diyada markii afar loo qaybiyo waa saddex ka mida haddii afarta la wada baabi'iyana waa diya kaamila waxay noqonaysaa diyo dhammaystiran ay noqonaysaa faraha gacanta waa laga hadlay waa diya nisfu diya hadday hal gacan tahay hadday laba tahayna waa diya kaamila soo ma asaabicu اlyadayn dabcan gacan walba waxay leedahay faray leedahay asaabiculyadayn haddii la gooyo dhammaantood waa diya kaamila wa waa diyo dhammaystiran noqonaya tobanay ka kooban yihiin soo maha faraha haddii hal ka mida la jaro meeqa waaye waa cushru diya hal ka mida haddii la jaro waa cushru diya hal far haddaad qof ka goyso diyadii kaamilka ahayd ayaa toban loo qaybinaa meel ka mida waay boqol neef markii toban loo qaybiyo meeqa waay yaa toban waay toban neefoo geela waay haddaa hal far jarto toban neefoo geelaa lagaa rabaa halka far meeqay ka koobantah saddexay ka koobantah saddexdaas hal qayb oo ka mid a haddii aada goyso waa uluث اlcushri tobankii saddexaa loo qaybinaa meel ka mida waay waa saddex neef iyo jajabaa raacaya haddii laba la jaro meeqay noqonaysaa saddex meelood markii loo qaybiyo tobankii laba ka mida waay waa toddobo haddii ayada dhan la jarona waa cushri waay fartu waa sida waa halkii far waay idan hadduu qofku toban farood jaro meeqa neefaa laga rabaa geela waa boqol neef oo geela waa diya kaamila waay waa diyo dhammaystiran ilkaha halka ilig waa shan neef oo geela waay ilkaha bani aadamka halka xabood riddo shan neef oo geela lagaa rabaa arrintaasina waa ijmaac ilkuhuna waxba isma dheeray yidhahdeen culimmadu mid kore iyo mid hoose iyo noocay doonaan ha noqdaan iligii dhacaahi waa shan neef oo geela arrintaasina ibnu qudaama ijmaacuu ku soo naqliyey wuxuu yidhi laa naclamu khilaafan fii anna diyata alasnaani khamsun ma ogin buu yidhi wax khilaafa fii anna diyata alasnaani khamsun diyada ilkaha inay tahay shan yacni iligiiba shan neef inuu yahay arrintaas wuxuu leey wax khilaafa kuma ogin idan waa ijmaac marka culamada qaar ay soo rareen diyat lmanaafic almanaafic maxaa loola jeeda aan dhahnay sida alxawaas alkhams oo kale waay alxawaas alkhams oo lama yaqaan alxawaas alkhamsa shanta dareemaa la yidhahda shanta dareemaha waa alsamcu waalbasaru waashamu waalطacmu iyo walkalaam yacni shanta dareemaha ah qofka hadduu beelo iyo wixii la mida manaaficda waxaa ka mida aragga waxaa ka mida basarka waxaa ka mida urinta qofkan waxaad jugaad ku dhufatay jugtii aad ku dhufta waxay keentay inuu urintiiba ka tagto waxba ma uriyo shankii ma go-in waa baaqi asig hadduu go-a hadda waa soo marnay laakiin qofkaani waxaa ka tagay shamigii baa ka tegay diyo dhammaystiran waayo waa diya kaamila haddii xawaasta mid ka mida qofka uu beelo kadaalika maqalkoo taga shiikhu waa sheegay arrimahaasi maqalka qofkoo taga jugaad ku dhufatay maqalkiiyaa tegay dhag kama goyn laakiin maxaa baaba'ay maqalkii baa baaba'ay waa diya kaamila waa diyo dhammaystiran waxaa la mid ah hadalkii qofkaan hadalkii baa ka tegey jugaad ku dhufata awgeed waaba hadli waaye hadalkii dhammaayaa ka baaba'ay qofkan kalaamba laguma arko carabna ma go'na afkiisuna waa u caafi yacni sidiisa kale waa wax dhibaataa ma lahan laakiin qofka hadli maayo waa ka dahaabulkalaam waayo soo maaha ayadana waa diya kaamila waa diyo dhammaystira maxaa yeelay qofkan manfacadiisa oo la zuuliyo waxay la mid tahay naftiisaoo la zuuliyo saas yadhaha culimmadu manfacada qofkoo la zuuliyo waxay la mid tahay naftiisoo la zuuliyo ijmaacna wuxuu ku soo raray alimaam ibnu lmundir calayhi raxmat ullah maqalka oo la tagi la baabi'iyo kuwa kalena waa la mid inay ku jirto diya kaamila wuxuu yidhi ajma ajmaca cawaamu ahli اlcilmi cawaam bimacnaa waa caamatu ahli اlcilmi dhammaantooda ka wada culummada dhan waxay ku ijmaaceen calaa ana fi اsamci addiyata samcigu inay diyo ku sugan tahay ayay culummadu ku ijmaaceen buuyi samciga ma wuxuu ka wadaa dhagah horta farqi ma u dhexeeya dhage iyo samci farqigaa u dhexeeya qofka marka la leeyahay waa dhagool dhagaha maa go'an dhagaha ma go'no laakiin maxaa tegey maqalaa tegey idan waxay kala yihiin dhago iyo maqalay kala yihiin aludun ama aludunaan wasamcu waa kala duwan yihiin aludunaan waa labada dhago waa xibno waay oo jirhka ka mid a laakiin samcigu manaaficduu ka mid yahay waa maqal qofku marka waxaa dhacda in asoo dhaga leh ama dhegihii ay ku yaallaan haddana uu maqalkii tago waana badan taha dadka dhagoolayaasha la leeyahay dhammaantood saas waa waxba maqli maayo laakiin dhegihii waa ku yaallaan meeshoodii haddii marka ee dhagoolanimadu uu qof sababay oo jug qof u geystay ay ku timaaddo maxay noqonaysaa waa diyatun kaamila waa diyo dhammaystiran waa laakiin xibnaha labalaba iskula socda labadoo la isla gooyo waay waxaa diyada kaamilkaa noqonaya haddii qofka hal in laga rido ishi kalena ay baaqi tahay maxaa laga rabaa qofkaasi isha riday nisfu diya laakiin waxaa la rabaa inaan ogaano markii la leeyahay nisfu diya iyo addiya alkaamila ma isku mid ah addakar walunhaa waxay u noqonaysaa mid walba diyadiisu waxa ay ahayd gacanta la gooyey hadday tahay gacan dumar meeqay noqonay diyadeeda labaatan iyo shan wa laakiin haddii ay tahay gacan nin gacanta la gooyey konton neef oo geelay noqonee idan mar walba diyadii nafta ayaa mar walba ayay noqonaysaa diyada xibnaha markii la leeyahay ulutu diya waxaa la fiirinaya ulutu diyahan yaa leh diyadan kaamilka marka hore maxay ahayd hadday boqol ahayd boqolkaas ulukeedii waay hadday konton ahayd waa kontonka ulukiisa wahaakada wuxuu yidhi sheikhu raximahullah watakmulu diyatu nafsi nafta diyadeedu waxay ku dhammaystirmaysaa fii qaطci ilyadayni labada gacmoodoo la jaro hal gacan maaha diyadu markay kaamil noqonayso waa labadoo la jaro warijlayni iyo labada lugoodoo la jaro gacmaha hala gacmaha la gooyo markii la leeyahay ma kala duwan yihiin xibnaha gacanta kala goynteeda ilan gacanta waa waa dheerta haddii qofka laga jaro calaacasha gacanta qaybta hore tan kalena intoo kale laga jaro labada waa laga gooyey soo maa madiya kaamila culammada qaar ka mid ah waxay leeyihiin waa diya kaamila gacantu kala hari mayso ama haaf ka jar ama wada jar waxay leeyihin diya kaamila wa haddii labadaba saas loo jaro labada bar ka mid a haddii la jarana waa diya kaamila haddii dhammaanteed la wada jarana waa diya kaamila haddii hal gacan qayb laga jaro waa diya kaamila haddii la wada jarona waa diya kaamila qaara waxay leeyihiin waa la kala qaadayaa oo wixii dheeraada yacni waxaa la bixinayaa waxay arshi yidhahdaan ama xukuuma la bixinaa laakiin asheekh ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu rajaxay in dhammaan diyo kaamila ay tahay oo aan la kala qaadayn haddii xusul laga gooyo iyo haddii garab laga jaro iyo haddii calaaca laga jaro intaba marka fii qaطci اlyadayn meesha laga jaraayo shiika xataa nooma sheegin hadda meesha la rabaha laga gooye fii qaطci اlyadayn waxaa ku sugan diya kaamila watakmulu diyaة الnafsi diyada naftu waxay ku dhammaystirmaysaa fii qaطci اlyadayni wاrijlayn labada lugood gacmoodoo la jaro iyo labada lugoodoo la jaro wاlanfi iyo sankoo la jaro sankoo kaamila wاludunayni iyo labada dhagoodoo la gooyo wاlcaynayni iyo labada indhoodoo la rido wاljufuun اlarbaca aljufuun waa daboolihii indhaha ee afarta ahaa wاllisaani iyo carabka oo la jaro wاshafatayni iyo labada faruuriyoodoo la jaro wadahaabi اlkalaam wadahaabi اlkalaam waa manaaficdii waa iyo hadalkoo tago wadahaabi اlbasari iyo araggoo tago wadahaabi samci iyo maqalkoo tago wadahaabi shami iyo urinta oo tagto wadahaabi اlcaqli iyo caqligoo tago caqliga hadduu tago waa diya kaamila wayna dhacdaa caqliga inuu tago khaasatan qofka haddii dhaawac culus madaxa looga dhufto mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuu waasho oo caqligiisu baaba oo caqligiisu gebi ahaanba tago waa diya dhammaystiran wadakari ay wa qaطci dakar iyo dakarkoo la jaro isigana waa diya kaamila wاlunhayayni iyo labada xiniyoo la jaro labada waa isla socdaan haddii mid ka mida la gooyo meeqow yeelanayaa waa nisfu diya waa diya barkeed wixii laba labo iskula socda waa diya kaamila haddii la kala qaadana nisfu diyay noqonaysaa wa fii kulli cudwin xibin walba laa manfacata fiihi oo wax manfaca aan lahayn fiihi laa manfacata fiihi waxaa ku sugan xukuumatun xukuumo ayaa ku sugan wa fii kulli cudwin xubun walba waxaa ku sugan xibintaasoo laa manfacata fiihi aan wax manfacaa lahayn waxaa ku sugan xukuumatun xukuumadu waxay culammadu ku sheegeen waa miqdaar min addiya waa qadar diyadii ka mid a laakiin qaadiga caadilka u arkayo inay munaasab u tahay jinaayada iyo xadgudubka qofkaa uu sameeyey laakiin waxaa shardiya bay yidhaahdeen in xukuumadaasi aysan gaarsiisnayn xibintaas diyadeeda xukuumadu wax qadaran maaha xukuumadu wax qadaran maaha waa dhaawac qofkan aada gaarsiisay dhaawacuna aan wax diya uusan lahayn mar hadduu diya leeyahay xukuuma meesha ma timaado wixii sharcigu diyo siiye maxaa la siinayaa diyadii baa la siinaya diyadu ama ulud ha ahaato ama rubuc ama cushur waxay rabta ha gaarto mar haddii sharcigu diyo siiye diyadiiaa la siinaya diyadii barkeeda uludkeeda rubuceeda cushrigeeda qadarkii sharcigu uu sheegaa loo goynaya waxaan qadar lahaynaa xukuumo lagu bixiya sharcigu ma qadarin ma dhihin qofkii yani sheegaan laga rido ama waxaan la gaarsiiyo khamsun min alibulu leeyahay ama casharu leeyahay ama khamsata casharu leeya midna ma xadida hadda iligoo kale waa la xadida soo ma oo hadduu ilig rido waxaa la yidhi khamsun min alibil waayo shan neef oo geela iligoo kale waxaan leenahay xukuumaa gelaysa ya maya xukuumadu wax qadaran maaha dhaawacan markii la fiiriyo oo sharciga loo bandhigo sharciga qiimo go-an uma jarin kanoo kalea waxaa la yidhahdaa waxa lagu bixinaya ama laga rabo waa xukuuma arshina way yidhahdaan culimmada qaar ujeeddada laga leeyahay marka waxa waaye in qofkan loo qadaro wixii la gaarsiiyey waxa qadaraya waa qaadigii iyo xaakimkii wax xukumaya dhaawacuu fiirinayaa qofkan xadgudubka loo geysta uu fiirinayaa wuxuu u qadarayaa wax u qalma oo u dhigma jinaayadii iyo xadgudubkii qofkaan lagu sameeyey laakiin waxaa shardiya lacagtan ama qiimahan uu u qadaraayo xibintaas diyadeeda waa inaysan gaarayn maxaa yeele hadduu xibinta diyadeeda gaarsiiya haddii ninka diyu ku laazimiye aan sharcigu ku laaziminin qofkaan xibintii ma wada jarin dhibaato uma geysan diyana ma gaarsiisin ma gaarsiisna dhaawaciisa kaasoo kale waxay leeyihin culammadu xukuumaa ku sugan marka waxaa jira dhaawacyo sharcigu uu u qadaray qadar min addiya iyo dhaawacyo sharcigu uusan waxba u qadarin oo lagu bixinayo waxa la yidhahdo xukuuma sheikhu wuxuu leeyahay ximin walba oo aan manfaco lahayn xukuuma ku sugan muxuu ka wadaa ximin walba oo manfaco lahayn gacan shalal qabtoo kale waa shalalka waa maxay yacni gacan qallashay manfaco miyay leedahay qofkii ay ku tiilla waxba uma hayso gacantaas haddii la gooyo la dhihi maayo nisfudiyaa la bixinaa la dhihi maayo ee waxaa la bixinaya waa xukuuma waxbaa loo qadaraya xukuumadaas marka la bixinaayo haddii la gaarsiiyo nisfu diya oo qaadigu yidhaha nisfu diya la bixinaa sax miya xukuumadaasi sax maa xukuumada shardigeeda waa maxay waa inay diyada xibinta ka hoosayso shardi waxaa waaya inay xibinta diyada ka hoosayso waxaa kaloo la mid a far dheeraadoo qof laga jaray lix faroodou leeyahay dad qaaraa jira far yar gees ku leh fartii yani farihii shanta ahaa mid ka dheeraadoo lixaaduu leeyahay saa tii lixaad laga jaray middan lixaade la gooyey ma waxaan leenahay diyay leedahay yaa ma la dhahayo maxaa yeelay manfaco ma lahan middan meesha ka raaraacda manfaco gooniyo qofkaani uma hayso maxaa laga qaadaa marka qofkii jara fartaas zaa'idka ah xukuumaa la bixina xukuumadaas yaa qadaraya waa bitaqdiiri alqaadi waalxaakim asaa qadaraya qiimo go-an ma jiro waxaa la mid a xalamatu thadi xalamatu thadi xalamadu waxaa la yidhahdaa naaska foodiisa meesha yara kuusana naaska u horaysa ayaa waxaa la yidhahdaa xalamatu thadi meeshaas haddii la jaro naaska haddii la jaro asiga waa la soo sheegay haddii labada naas la gooyona waa diya kaamila haddii mid ka mida la jarana waa nisfu diya laakiin foodaan yar haddii laga jaro sharcigu ma xadidin diyo laga bixinaayo maxaa loo qadarayaa markaasi waxay yidhahdeen xukuumaa loo qadaraya xukuumadana qaadigaa qadaraya asoo markaa jinaayada iyo xadgudubka la geystay u barbar dhigaaya oo ku jaangoynaya laakiin waxay leeyahay xaakimkaas waa inuu caadil yahay nin eexanaya haddii loo geeyo waxaa laga yaabaa qofkii wax xaqa lahaa jinaayadii xadgudubkii loo geystay waxaan u qalmin inuu siiyo waxaa kaloo suuragala kii jinaayada geystay waxaan lagu lahaynoo zaa'idahoo ka badan inuu dusha ka saaro marka waa inuu yahay xaakim caadil ah qiimay karana jinaayaadka iyo maaragtay qadarkooda sida uu noqonayo oo axkaamta sharciga yaqaan wuxuu yidhi wadiyatu lcabdi addoonka diyadiisuna qiimatuhu waa qiimadiisa haddii addoon la dilo addoonkaasi diyadiisu maxay noqonaysaa waa qiimihiisa waay waa neef xoolaahoo la diloo kale neef xoolaha haddaad disho maxaa lagaa rabaa qiimihiisa inaad bixiso addoonku xoolo la leeyaha waayo qofaa iska leh diyatu lcabdi waa qiimatuhu laakiin haddii kas loo dilo si bareera loo dilo qof xura uu dilo addoonkaasina uu yahay addoon muslima ma loo qisaasayaa yaa sida raajixa waa in la qisaasayo annafsu binnafsi waalcabdu bilcabdina waa soo aroortay addoon addoonaa loo dilaya laakiin waxay yidhahdeen culimmadu waxaa lagu dhaqmayaa ama la qaadanaya waa annafsu binnafsi alcabdu bilcabdi waa loo dilaya laakiin aayadda mafhuumkeeda waxaa ka caamsan aayaddan kalaa ka caamsan annafsu binnafsi wakatabnaa calayhim فيها أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس سواء كانت نفس العبد أو نفس الحر waxay rabtaa laakiin markii diyo la bixinaayo taas waa qisaasta markuu yidhahdo qofkii addoonka iska lahaa aniga diyaan rabaa oo diyaan rabaa inaan qaato waxaa la leeyahay diyadiisa waxaa waaye meequu joogay addoonka diyadiisu meeqaa kala soo baxday waa hadduu kun ugu fadhiyo hadduu laba kun ugu fadhiyo hadduu toban ugu fadhiyo waa loo qiimeynaya qiimihii baa la siinaya wadiyat ljaniini اlxur janiinka xorka ah diyadiisa quratun waa qura waa addoon quratun cabdun aw ama aljaniin waa cunuga yar ee markaa dhasha haddii uu dhasho asigoo mayida asagoo mayida hadduu dhasho diyadiisa waa addoon ama addoon in la bixiyo culamada qaarna waxay ku waxay ku qadareen inay tahay khamsa min alibil laakiin mar walba waxaa lagu jaangoynayaa cabdun aw ama sida xadiid ku soo aroortay qada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalama bilgura cabdin aw ama saasuu nebigu xukumay salى اllahu عalيه wasalam laakiin waxa waaye markuu cunugaa dhasho asoo mayda waayo maalan hooyadii uurka lahayd ayaa wax lagu dhuftay calooshaa wax looga dhuftay markaase waxay soo tuurtay waladkii oo mayda markan waayo marka la iska rabo quratu cabdin aw ama addoon ama addoona lagu qiimaynaya qiimaha ay joogaan ayaa waladkaas diyadiisu tahay laakiin asigoo xayi hadduu soo baxo waladkii oo xayi hadduu soo baxo kadibna uu u dhinto jugtaasi la gaarsiiye hooyadii waa diya kaamila marka waa diya dhammaystiran hadduu wiil yahana waa boqol neef hadduu gabar yahana waa konton neef waa asoo nool hadduu adduunyada usoo baxo kadib dhinto laakiin markuu uurka hooyadii ku dhinto markaas waayo marka diyadiisa la leeyahay quratu cabdin aw ama wa diyatu ljaniini alraqiiq cunuga raqiiqa ah ee addoonka ah diyadiisa cushru qiimati ummihi hooyadiis qiimaha ay joogto markii toban loo kala qaado markii toban loo qaybiyo qayb ka mid a waaya buu yidhi diyadiisa hooyadii waa addoon cunugiina waa addoon dhalanayay ayadoo addoontii uur leh ayaa dhaawac gaaray qofaa wax ku dhuftay markaase waxay dhashay cunugii oo mayida cunugaani maxora mase waa addoon waa cunug addoona waay qofkii jugtaa u geystay maxaa laga rabaa diyada la bixinaayo maxay tahay addoonka waxaa la yidhi waa la qiimaynaa sooma ahayn diyadiisu qiimihiisay ahayd qiimaha soo baxa ayaa toban meel loo qaybinaa maalan addoontan hadduu qiimaheedu yahay kun hadduu yahay kun toban u qaybi boqolay noqonaysaa soo maaha boqolkaasaa diyadii janiinka ah diyadii janiinka waa boqolkaas sidaasaa marka qiim addoonka iyo addoonta ayagana diyadooda noqonaysaa waxaa noo dhiman juruuxaadka iyo dhaawacyada in sha allahu berriyaan ka hadli doona hadduu alla yidhaahdo kuwa xukuumadda ah iyo kuwa diyadaleh intaba wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin